عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء ويسد كتاب كيدي وي هذا كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين bal kitaab lwuduuc kolley iyo cibaaradan ka dambaysee baabka ah oo ruwaadda qaarkood ay dhigteen badhna aanayba dhigan oo ah maa jaa fi lwuduuc anuu waxa weeyaanuun waxa baabka inoogu imanayo kitaabka axkaamtii weysadu lahayd iyo sifadiisii iyo bal waxyaalihii bal ama isaga hordhacu noqonaya sida isnijo iyo wixii kuba tacalluqsanaa waxyaalihii mubdilaadkiisa umuurahaas oo dhammi waa baab way nooguba imanayaan oo ujeeddadu bal kitaabu lwuduuc ama baabu maa jaa fi lwuduuc wixii kuba yimi axkaamtiisii iyo sharaa'idiisii iyo kayfiyadiisii khaasatan rasuulka ilaahay si uba weysaysan jiray iyo waxyaalihii kale muqadimaad uba noqonaya inahaasoo dhan baaba maqsuudku uu yahay markaa wuxuu u baabaysan yahay wixii weysada kuba yimi oo ta aan sheegnay ah wa qowlillaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisii uu yidhi idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi idaa qumtum marka u kacdaan ila salaati salaada xaggeeda a u kacdaan ama aada doontaan ina u kacdaan idaaratum lqiyaama ila asalaati faqsiluu maydha wujuuhakum wejiyadiinna iyo wa aydiyakum gacmihiinna maydha ila almaraafiqi ilaa maraafiqda labada gacmoodba maraafiqdoodii waanay gelayaan oo waa wixii la maydhaya sida sunnu inoo caddeeya marfiquna uu ku jiraa maqsuulkii ama intii la maydhayay wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinana masaxa wa arjulakum kollay qiraa'o arjulikumna waaba jirtaaye ay waqsiluu maydha arjulakum lugihiinana maydha ilalkacbayni ilaa laga gaadhayo labada laf ama kuraamaha lagaba gaadhayo bal taas ilaahay qowlkiisii uu yidhi iyadna wixii kuba yimi marka halkan kitaab lwuduub baa inoo bilaabmayo dee axkaamtiisii iyo way inoo socon doonaanoo joogsi sidaasa ma laha allahuma aayadan idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ayaan laba jaanib ka eegaynaa aayaddani suurad suuratulmaa-iday kuba sugan tahay waxaana jirtaa inay qur-aanka suuradihii sooba degay madiine kusoo degay kuwii uguba dambeeyey inay tahay salaadanna waxaa la farad yeelayba dee make rasuulka ilaahay intuu joogay iyo habeenkii isrihii baa la farad yeelay weysadiina aayaddeedii tanba weeye muddo dheer baa u dhaxaysa markaas rasuulka ilaahayna intaa salaadahan shantaana waa tukanayay salaado kalena waa tukanayay bal markaa taas kolley ibnu cabdilbar iyo wuxuu soo naqliyay ahl asiyar inay isku waafaqsan yihiinba in rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh inaanu tukan salaad weyse la-aan aanu tukano bimacnaa waqtigii salaada la farayba isaga lagu kalifayba loo jideeyeyba weysadani inay jirtay bal taasaa wuxuu kaba cabiraa inaan ruux caalimo taa ka jaahilah ama hadal ka keenaya aanu jirinba oo laga yaabaa dee inay bacdigood kaba dhigaan in waqtiganun ay bilaabantay weysadu laakiin bal waxaan leenahay qur-aankan laba aqriyayo dee xukumkii weysadu kuba yimi walow mar dambe uu soo degay haddana rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh waa weysaysan jiray saxaabadiisna way weysaysan jireen weysena waa ku tukan jiree laakiin dee maxay noqotay iyadoo taa markii horeba sunnii rasuulkii ilaahay iyo wixii looba jideeye la faray ino- iyaguaba waxii ay kuba sugnayd in aayaddan dee qur-aanka ah ee bal matalan dee la aqriaye inay iyaduna ay timo kolley macnaha ay siiba adkaynaysay taasi waa mid arrinta kale jirta idaa qumtum ila asalaa cibaaradu waxay keenaysaa mar kastoo salaaddii loo kaco eeg salaaddii loo kacayo in la weysaysto mar kastoo salaaddii loo kaco marka salaadda u kacdaan ama aad doontaan salaaddii ina u kacdaan weysaysta taas baa cibaaradan ama alfa- lafdiga aayaddu yahay marka in badan oo a'imadii mufasiriin ama culimmada ka midii halkan taqdiir bay la yimaadaan waayo waxaan ognahay oon shareecadeenna kuba ognahay ruuxu hadduu markii hore weyse qabay doono inuu salaadu kaco kol hadduu weyse qabay inaanu inuu weysaystaa waajib ku ahayn salaad wax ka badanna inuu ku tukan karo weysadii inuu kuba tukan karo oo hadduu rasuulka ilaahay baabay kaba sugantay yowmu fatxi maka shan salaadood oo isku xigta inuu weyse keliya ku tukaday iyadoo taasi aanay markii hore badnaan jirin cumar weydiiyuu yidhi waxaan ogaan baan u sameeyeyba rasuulka ilaahay ku yidhi cabda facaltu yaa cumar uu yidhi si ugu caddeeyo deetanna inay bannaan tahay bal markaa in badan oo a'immada ka mid a halkan markaa maxay qadaraan idaa qumtum ila salaati muxdisiin waa marka aa u kacdaan ama aad doontaan salaaddii inaa u kacdaan idinkoo wa antum muxdisuuna aan weyse qabin marka maxay yeela faqsiluu wujuuhakum aydiyakum ila almaraafiq oo dee ruuxay ku waajibayso ee dee ay farad ku noqonayso weyje- weysadii waa ka aan weyse qabin hadduu weyse qabay bal in tajdiidkeeda loo sunneeyo un mooyaane war taas maa markaa in badani taasay qadareen halkan barhkood baa a'immada iyaguna ama salafkiiba aayadda cumuumkeedii waxa weeyaan kuba tegey oo yidhi waxaan qadarno ama halkan wax ka maqani ma jirto ee laakiin dee markaa maxay noqonayaan idaa qumtum ila salaati marka aad doontaan salaaddii ina u kacdaan faqsiluu wujuhakum ee ruuxu hadduu muxdit yoonu weyse qabinna waajib bu amarkii kuba noqonaya haddii aanu isagu we- markaa weyse qabayna arrinku wuxuu noqonayaa cala nadbi ayuu noqonayaa oo bal maalan xukumkii unbaa isbedelaya amarkii waa joogaa kii aan weyse qabinna cala nadb ama sunu uba noqonaya bal taasba weeye dee barhkood iyagu yidhaaha markii hore wujuubkanaa soo wada degay ee markii dambe dee waa tan san dee rasuulkii ilaahay afcaashiisii iyo axwaashiisii aan kaba aragnay waa wujuubkii ruux kastaba inay weysadu oo salaadu kacayo waajib ay ku ahayd waaba la nasakhay taas waxaa ka dhalatay culimmada inay yidhahaan goormay weysada shakhsi kuba waajibaysa ma xadadkan baa waajibinaya isaga kaba yimi mise salaadan uu u kacaya ayaa waajibinaya mise labadoodaba oo aqwaal culimmadu ay leeyihiin oo kuwa iyagu yidhi kol haddii dee ruuxa weysadii ay kaba jirto xadad ka yimaada weysadii waajib bay ku noqon waxay odhanayaan waa wujuub muwasac ahoo aan markaaba laga doonayne dee markaa waqtigii salaadeed u gaadho ayaa wujuubkiya laakiin wujuubku markaasuu u bilaabmay kuwana labadan amaroo wada socda dee barhkoodna waxay kaba dhigaanuun inuu waxa waajibinaya uu yahay salaadan loo kacayo kol haddii aan la weyse qabin waa umuuro adigu iskuba dhowe bal waxaan leenahay un halkan idaa qumtum ila salaat waa idaa aradtum alqiyaama ila salaat marka markay waajib noqonaysana waa ruuxu markaa waa antum muxdisuuna weeye idinkoon weyse qabin markaa taas baa idinku waajiba haddii kalena dee adigu calaa sabiili nadbi bay noqon rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo weyse qabo uu dib u weysaysan jiray way jirtay isagoo dee salaad in- markaa in ka badan ku tukaday weysadiisina way jirtee bal waa umuuraha lafdiga iyo cibaaradan bal culimmada halkan dee kalaamkoodii kuba soo arooray iyagoo cibaaradan ama aayadda tacbiirkeeda eegaya qaala abuu cabdilaahi abuu cabdilaahi wuxuu yidhi kolley dee umuuraha kale way inoo iman doonaan weysada inta la maydhiyo kayfiyadeedii waxaasi way inoo wada dambeeyaan abuu cabdilaahi waa imaamkii kitaabka lahaa waa bukhaari wa bayana uu caddeeyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam anna farda alwuduu'i weysada faradkeedu waa waxa faradka ah ee dee weysadu la-aantii marka aanay ansaxayni maratun maratun inuu marmar yahay oo san waa lagu dabdiyey riwaayo ahaanba waa loogu dabdiyey waanay jirtaa inay banneeyeen halkan maratan maratan laba yidhaaho oo laba yidhaaho markaa anna farda alwuduu'i weysada faradkeedu maalan waxa weeye oo waxaan dee faradkii takuunu maratan maratan marmar bay noqonaysaa oo macnaa acdaadii la maydhayey inta waajibkee faradkee ruuxa weysadina ay ugu xasilayso waajibkiisiina uu ku gudanaya waa marmar oo la maydho iyadoo xubintii biyo la gaadhsiinaya taas taas baa faradku uu yahay waayo ilaahay maydha buu yidhi amarka halkan faqsilu wujuuhakumna imaka halkan cadad taxdiidkii kuma sugna marka haddii meeshii la maydho cudugii mar keliya uu kugu maydhmo amarkii waa la gutay waajibkiina ruuxii wuu xasilay watawada'a waan u weysaystay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aydan maratayn ay maratayni maratayn weeye laba laba goorna waa weysaystay axaadiisna way noo iman doonaa baab gaaraab u dhigan doonaa taas waalaaan ay waalaaan waalaaan saddex saddexna waa u weysaystay oo isagoo xubin kastaba saddex maydhay dee intii la maydhayey maydhay iyadna baab buu u dhigan doonaa bal saddex baaboo isku xiga ayuu marka iyo labada iyo saddexdaba u dhigan doonaa intan aan kitaabka kuba jirno kitaab lwudu walam yaziid ma ziyaadin hadalkii bukhaari baa inoo socdo weli calaa alaain oo mar acdaada maydhitaankeedii uu maydhayay iyo weysadii saddex goor kamuu badin saddex goor kamuu badin ee mar waa maydhay waa asalkii waajibku intuu kuba xasilayo laba goorna waa maydhay saddex goorna waa dhan bal kitaabkan ku arki doonaa iyadoo ay iskuba dhex jiraanoo weyse keliya barhkoodna uu acdaada qaarna laba maydhay kuwana uu saddex maydhay oo dhibaata ma jirto taas maaha haddaad labalaba ku bilowda ama saddex saddexaad ku bilowday inaad sinto ee isagoo markaa acdaada qaarkood laba maydho kuwii kale saddex maydhayna taa rasuulka ilaahi way kaba sugan tahay laakiin kamuu badin saddex goor kamuu badin walam yazid calaa alaa macnaa rasuulka ilaahay weysadiisii oo ay saxaabadu inoo soo naqliyeen oy tilmaameen oy sifeeyeen si dhan ay u sifeeyeen may iman inuu saddex ka badiyey xubnaa inuu saddexba kaban badiyey bal waxaa yimi iyadoo abu daa-uud iyana ay wariyeen iyo qolooyin kaleba inuu rasuulka ilaahay intuu saddex saddex u weysaystay uhi man zaada calaa haada aw naqasa bal marka abi daawuud la gaadha ama meeshaas baa bal kalaamka lafdiga kuba sugan iyo culimmada kalaamkoodu iskaba iman karaaye ee faqad asaa wa dalam ninka intaa kaba ziyaadiya bal in waxa weeye isaaa ama dulmi buu laba yimi kamuu badin markaa walam yazid calaa alaain wa kariha way karheeno ahlulcilmi dadkii ahlucilmiga ahaa alisraafa israaf iyo xadgudub fiihi fi lwuduu weysada in ba lagu israafo bal maalan ama biyo ziyaada ah oo dee aan looba baahnayn laba isticmaalo israafkuna waaba iskaba badan yahay bal inagan ilaahay subxaana watacaala inoogu nicmeeyo xanafiyaadkan iyo qasabadahan israafku waa badanyo ruuxii isagoo dee waxa weeyaan xubin biyihii ayuu wada furaya halkii ugu dambeeyuu gaadhsiinaya intii uu xubintii maydhayana intii uu ku maydho xubintaas in aada ugaba badan ayaa iska socota oonu xidhahaynba taas bal markaas mana yaraynayo bal waana kan daynaya qasabada iska socoto isagoon uba jeedinba dadka qaarkoodna iyagoo cadayanaya ay siiba furaanba oo kale waa israaf weyn haddaba in lagu xadgudbo oo laba israafkii muxuu noqon dee imika biyo ziyaadaha oo laba isticmaaloo la badiyo taas waa israaf iyadoo intii saddexdii lagaba badiyaa iyadna waa israaf dee waana isaada iyo dulmigaasoo wuxuu hi waa an yujaawizuu waxaa kaloy karheen inay dhaafiyaan oo bacnaa waxa weyn acdaadooda maydhitaankeedii ay gudbaan ficla nebiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ficilkiisii oo waxa weeyaanoo taas ay gudbaan bal markaa israafkii xataa ruuxu hadday biyii aanay kuba yara inay mutawafir u yihiin bal uu webi korkii uu joogo dee qadarka aan israafka lahayn inuu weysaysto ayuunbay noqonaya israafkii wuxuu noqonayaa tacadi in rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh in laga badiyo taasna dee intii ugu badnaydna sidaa uu inoo soo sheegay saddex kamuu badin weeye markaa saddex wixii ka badani ee rasuulka ilaahay ficilkiisii bal maalan taas iyadoo xubnii ay u wada maydhmeenna dee iyada taasna waxay noqonaysaaba tacadi bay noqon aimada qaarkoodna xaaraan baabay kaba dhigaan oo taxriim bay kaba cabiraan dee barhkoodna karaahaha kaba dhigeene laakiin intaa la badya maha allahuma suura imanayso hadduu dee xubnihii maydhay oo uu og yahay meel aan biyuu gaadhin inay jiraan isagoo saddexdii dhammeeyey intii gaar ahaanteed buu maydhi isagoon dee intii kale kuba soo celinayn oo taa weli weysadiisii baan dhammaynba waatan wax weli meel aanay biyuu gaadhin oo ay ahayd biyuu inay gaadhaan ay jiraan laakiin marka kale intii laga badiya maaha marna waa lagu gaabsan karaa waana waajibkii intuu ku xasilayay laba goorna waa la maydhi karaa waa lais weydweydaarin karaa dee laba iyo saddex baaba xubnii laga dhigi karaa saddexna lagama badinayo taasba waa bukhaari raximah llahu tacaala axaadiidtii kolley oo markaas dee kitaab muddo ayuu inoola socon doonaa axaadiidtii way badnaan doontaa isagoo kolkol soo kala dhex gelin doona waxyaalihii muqadimaad weyseba uba noqonayo istiijadiiyo taasi ay axaadiidan weysada ay kala dhex geli doonto iyo umuuro dee waana inoo socon doonaa casharada wuxuu ihi musanifku baabun laa tuqbalu lama aqbalayo salaatun salaad lama aqbalayo bikayri duhuurin dahaaro la-aanteed waa salaad iyadoon dee la weysaysan hadduu ruuxa maydhi uu baahnaayo maydhi saarnaana dee aanu maydhan ilaahay ma aqbalayo oo lagama aqbalayo kolle cibaaradani laftii muslim xadiid uu wariyey muslim oo jumlo kale la socotay oo ah dee sadaqana lama aqbalayo ruuxu wuxuu soo xaday ama uu khiyaansaday ama dariiq aan sharci ahayn iyo waxaanu lahayn ama waxaan loo bannayn uu ku soo galay sadaqa uu kala baxayna taasna lama aqbalayo walaa sadaqatu bnu quluul bal waa xadiid wada socdo intani ka mid mahay marka bukhaari xadiidka ma warin kolley marka la eego shardigiisina ma gaadhsiisnay walow muslim dee uu kuba sugan yahuu saxiix yeelay tarjamu deeta usoo dhigtay isagoo dee axaadiid kale oo macnahan le inoo keenayo wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa lafdiga duhuurna kolley da-du way damisantahay sidaa sheekhuba imaka halkan shaarixu kuba dabdinayo waxaanu leeyahay weysadii iyo maydhigii wax ka acamsan oo lafdiga duhuur wuxuu inoo shamlinayaa haddii ruuxa maydhi uu waajib ku ahaana dee maydhigiina waa duhuurkii oo maydhi la-aan isagoon maydhoon janaabaha maxaydkii aan ka maydhan weysadii lagama aqbalayo haddii dee waanu ay arrintaasi aanay saarnayna isagoo xadai jiro oon weyse qabin salaaddii lagama aqbalayo lafdigii wudu iyo qusliba way noo soo gelaya marka la eega waa baabkiisoo dhan maadada wudu iyo duhuur iyo fuduur iyo kuwaasoo dhan ayaa laba wej bay kuba yimaadaanoo dahuur iyo duhuur wadu iyo wudu kolley faduur iyo fuduur iyo saxuur iyo suxuur iyo waa adugu baabku kolley waxaan filaya waa macno ay ku wada yimaadaane ee waxaa markan iyada xarafka hore la damiyo san imaka wuduu iyo duhuur oo kale iyo ficilka naftiisuu noqonaya waa imaka dahaaro qaashadan ficilkan la samaynaya weysadan la weysaysanaya taa nafteedii ayuu laakiin haddii wowda la fadxiyo waduu laydhaa ama da-da la fadxiyo dahuur laydhaa waa wixii lagu dahaaro qaadanayay waa wixii lagu weysaysanayo waa biyihii markaa wixii loo isticmaalaya dahuurka ama weysada ayuu noqon haddii damitaankuna waa weysaysiga naftiisii la weysaysanayay ama dahaaro qaadashadii la dahaaro qaadanayay imaka waa duhuurkii xadaanaa isxaaq ibnu ibraahim alxandaliyu qaala akhbaranaa cabdurasaaqi qaala akhbaranaa macmaru can hamaam bni munabihin annahu samica abaa hurayrata yaquulu kolley sanadada waa dee rijaashii khaasatan ruwaadda dee raggii hiqaada ahaayee aimada ahaa kitaabkana aada ugu soo noqnoqodka badan waxaan filayaa waa wax layska baran karo tilqaa'iyan oo ku joogsi saasa ma laha isxaaq ibnu ibraahim alxandali waa reerkiisii baa loo nisbeeyey oo reer tamiim buu ahaa reer bani xandala ama waxaa laakiin waa imaamkii ina raahaweyhi loo yaqaano weeye isxaaq ibnu ibraahim alxandali cabdurasaaq ibnu hamaamna waa imaam isaguna reer sanco ahaa macmuro markii dambe ibnu raashid walow asalkiisu reer ciraaq u ahaa markii dambe waa degay oo isagoo dee cilmi nashrintiiya uba yimi bay jeclaysteen inaanu kaba bixinoo way u guuriyeenoo halkii ayuu dee lugta ay kaba xidheen reer sanco halkiibaabuu kuba dhintay macmar ibnu raashid waa imaam marka hamaam ibnu munabihana waa taabici oo ay walaalayeen ninkan shahiirkee wahab ibnu munabih la yidhaaho ninkaasi wuxuu dee ku badan yahay waa nin isna iqaay laakiin akhbaarta israa'iiliyaadka ama aqdaabtoodu ka mid iyo kutubta tafsiirka iyo israa'iiliyaadka lasoo naqliya ragga uguba badan ayuu isaga iyo kacbulaxbaar iyo ay wahab kama mid yihiin ama isagu san ma aha kolley asalkoodu waa reer faris oo waa dadkii iyagu reer farisee yaman yimi si ay uga saaraan nimankii xabashaadii abraha wixii ka hadhay ee dee xabasho markaa haystay waa reer faris ciidan ah ayaa sayf ibnudayazin uu soo kaxay isagoo kuwiibaa kaba saaree way degeen marka dadkii iyaga kaba dhashay alabnaa bay yidhaahaan ama oo taraajimta oo ku arkaysaan fulaan alabnaawiyi ama alabnaa bay u bixiyeen oo dee kolley dumar carabeed baa dhalay bal kuwaas bay kaba mid ahayna waa nin hiqaan leenahay oo arrinna waa leeyahay abu hurayre axaadiis gaara oo saxiifo gaara uu kagaba wada qorto oo wada socday oo boqol iyo afartameeye xadiidaa jira in badan oo ka mida kitaabka way nooguba iman doonaan laakiin ma wada dhammayn doono muslimna in badan buu wariyaa laakiin ma dhammayn oo kale imaam axmed baa meel keliya isku wada raaciya bal kolkol markaa isagoo cibaarada bedelaya bukhaari oo si kale axaadiidiisa markay saxiifada tay u warinaya insha allahu tacala waan arki doonaa iyadoo dee kolley kitaabka qaybihiisa horeba aan kuba arki doono walow muslim kayfiye keliya axaadiida hamaam can abi hurayra saxiifadaa uu wada wariyo bal marka hamaam ibnu munabihi baa abu hurayra xadiidkii ka warinayo wuxuu maqlay abaa hurayra oo leh qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi laa tuqbalu lama aqbalayo dee ilaahay ma aqbalayo weye bal meel dambeo kitaabka ka mida laa yaqbalu llahu baa ku iman doontee lama aqbalayo salaatu man axdatha ruuxii xadad ka yimi weeye ay wujida minhu lxadath xadad kaba yimi ee weysadiisu ay jabtay salaadeed salaadiisa lama aqbalayo xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto oo ruuxii aan weyse qabin ee isagoo aan weyse qabin salaadii tukaday salaadiisaasi mid la aqbalaya maaha aqbalka halkadna maaha mid waajibkii kababa ridayso ma ansaxaysa ayay la mid tahay ayo qabuulka kolkol laba macnuu yimaadaa mide waa qabuul bimacna sixa iyo bimacna alijzaa ah oo ah waxani kamaba gudayo waajibkii saarnaa kama ridayo kagamaba dhacayo kolla qabuulku wuxuu u yimaadaa macna dee isagoo camalku shuruuddiisii dhammaystay wax ka dhimani aanu jirin dee ruuxa hadday niyadiisii oo kale waa ikhlaas la-aan yimaado ama camal kaloo kollay arrinkan dee xiqaab ahaan bal maalan camal ama mance iyo camalkiisan in la qabalaa jiro isagoo sharaa'iddii uu kuba aqbal lagu aqbal ama ku ansixi laa dhammaystay ayaa aqbal laa yimaadaayo taas ilaahay kama aqbalayo wax ajriyo wax sababo laga siinaya ma jirtuu noqon xataa ayaan laba odhanin salaadaa ku celiba sadee ruuxa carraaf uba yimee rumaysta afartan cisho inaan salaad laga aqbalin oo kale iyo wixii waa dhan yihiin oo shuruuddii waa dhammaystay dee ku celi salaadiiyo waajibkii imaka dimadiisiiyo waxaa ku soo celiyo qaleel lama odhanayo laakiin dee ilaahay subxaana watacaala wax ajriyo wax sababu kaba siinaya ma jirto oo qabuulku macnaha labaadna waa u yimaadaa ee laakiin waxaan leeyahay halkan waa kii sixada ama alijzaa la midka ahaa kama ansaxaysaba weeye ruuxii xadadkaba yimi ilaa weysaysto qaala rajulu nin baa yidhi min xadramowta waa xadramowt isagu xaggeeda waa dee magaalada ama mandiqada macruufkaba ah reerna waa kolley qabiilana waaba iyadana magacan dee waaba la odhanayayba waxa weeye nin reerkaas ama jihada iyo mandiqada loo nisbeeyo kaba yimi baa wuxuu yidhi mal xadatu ya abaa hurayrata malaa luqadiisii baanay ahayn isaga xadadku muxuu yahay abaa hurayrow qaala wuxuu yidhi abuu hurayra fusaaun aw duraadun neef weeye oo dee marka aanay sanqadh lahayn iyo sawd la maqlo ee neefuna ay tahayna waa fusaa markan sawd la maqlaya ay tahayna waa duraad markaas ujeeddadu waa neef ruuxii kaba yimaad ka timaado un taas buu noqonoo isagoo weyse qabay hadday neefii ka timaado weysadii de way ka jabaysaa hadduu doono inuu tukado isagoon weysaysan waxa weeyaan salaadiisu ma ansaxayso taaba wey xagga marka la eego in lafdigan dee axdath oo kale waa ka acamsan yahay sad abu hurayra uu kuba fasiray oo haddii waxaan kaba yimi uu ama saxare yahay ama kaadi yahayba bal taas oo kale umuuraha dee iyaduna salaadiisna lagama aqbalayo haddii aanu weysaysane tafsiirkan abu hurayra waxay yidhahaan wuxuu tan uguba fasireeba waa tambiihan bilakhafi cala alaqlad waa kii waa mid had iyo goor horta wuu kaba soo dee wixii kale waa ka badan yahay bal salaada dhexdeedaaba ruuxu kaba iman karaa isagoo salaadii kuba jira ama taasoo umuurihii kalena waa ka badan yahay waanu kaka fudud yahayoo dee haddii kani uu salaadii imaka waxa weeyaan manciyey in fusaa ama neeftaasi wixii kalena bal way ka xoog badan tahay khaasatan labada sabiil mid kamida ka soo baxaye laakiin lafdigan axdath wuxuu keenayaa labadaa dariiq wixii midkood kaba soo baxa inay salaadii burinayaan ama waxyaalahan kaleo dee imika masudakar oo kale iyo lamsulmara iyo bal umuurahaas in kolley culimmadu waa kuwan iskuba khilaafsan kuwane dumarka taabashadoodu way burinaysaa iyo kuwa aan burinin way jirtaa dakarka taabashadiisu waa burinayaa mise ma burinoo kolley dee adilana waa cid kastaaba way leedahay laakiin abu hurayre imika ma ogin inuu qabay uun inuu waxa weyse buriyaa uu yahay waxaa labadaa dariiq mid ka mida kaba soo baxay iyo in kale laakiin kitaabka inoogu iban iman doontaa tarjama isagoo cunwaan u dhigan doona bal ciddii aan ku tegin ama aan arag wax naaqida oo ah aan ahayn waxaa labada sabiil kaba soo baxay cunwaan saasuu dhigan doona waan u soo naqlin doonaa aathaar iyo wax bal waxyaalo laga yaabaa bukhaari xataa taa inuu u ilanaye bal umuurahaasi way noo dambeeyeen nawaaqida kale bal wixii adigu labadaa dariiq mid ka soo baxay oo dee neeftiiba imaka tiiba uguba fasiray fusawna durood marka adigu muhimku waxa weeyaanun ruuxu kol haddii aanu weyse qabin isagoo weysaysta mooyaane salaad ii lagama aqbalayo weysaduna dee waa wixii iyadu badnayd uun imika halkan ee haddii aanu biyo jirin wixii biyaha maqaamkooda gelaya waa tayamumkii oo kale iyadna salaaddii waa laguba tukanaya oo salaaddii waa lagu tukanaya dee waabu inoo iman doontaana dahaareynta tayamumka iyo ee bal waa weysadii ama wixii weyse meeshiisa ama maqaamkiisa gelaya baabu fadli lwuduu'i waalgurlu lmuxajaluuna min aathaari lwuduu hada kani baabu fadli lwuduu'i weysada bal fadligeeda baabkiisii weeye oo baabka waxaa inoogu iman doonaa weysada fadligeedii waalguru kuwii biriirta amba dee wejiyadoodu ay nuurayeene almuxajaluuna xubno garaa ama xubnahood iyo acdaadoodna ay iftiimayeen min aathaari lwuduu'i weysada raadadkeedii iyo waxaa dee weysadii ay weysaysanayeen aathaarteedii daraaddeed nuurka iyo lahaa wejiga iyo gacmihii iyo lugihii kuba lahaa lahum fadlun waxaa iyagana u sugnaaday fadli bal waxaan taa alguru lmuxajaluun imaka sida ii taalla oo laga yaabaa de dee in badan inay u taallo lafdiga almuxajaluun iyo alguru waa kuwan marfuuca marka haddaan mubtado kaba dhigan oo aan khabarkiina qadarana saas oo macnayn taas daahira bal waxa weeyaan oo aan taa iskaba qadarano ruwaadda bukhaari barhkood baa walgurli lmuxajaliina walmustamli ayaa riwaayadiisa ay ahayd oo markaa fadlilwuduu ay raacsanto ay kuba cadfantaoo laba idhaaho baabu fadlilwuduu wuxuu u baabaysan yahay weysada fadligeeda baabkii iyo walgurli wa fadli lgurli lmuxajaliina min aathaari lwuduu dadka dee maalinta qiyaama imanaya iyadoo wejigoodu dhalaalayu nuurayo gacmahoodi iyo lugahoodina ay nuurayaan waa weysada xubnaheedii weysadii daraaddeed iyaguna bal fadliga ay leeyihiin bal taa kalena waa cibaaro dee aan intan hadalkii hore kaba goosanno aan wax iskaba qadaranayno muhimkuna waxa weeyaan waa weysadii fadligeedii dee qurdigan iyo taxjiilkan iyo ama quradiiyo taxjiilka waxay ka dhalanayaan weysadii la weysaysanaya xadaثna yaحyى بن bukayri qala xadaثna layث can khalidi can sacيid bn abi hilaali can nucaymi اlmujmiri qaala raqitu maca abi hurayraةa calى ظahri اlmasjidi fatwaضa yaxya bnu bukayr awowgii weeye bukayrkani yaxya bnu cabdillaahi bnu bukayr baa laydho dee waa u yimaadaa saas kolkolna san oo kale iyadoo awowgii loo tiiriyey ruwaadana aad bay ugu soo noqnoqotaa dee dad awowgood loo tiriyo kitaabkaba kuwo kale insha allahu tacaala waan ku arki doonaa waa nin asxaabtii imaam maalik ka mid ah kolay muddo dheerna laba joogay isayo laithba asalkiisu waa reer masar waana nin dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay isagu taabici maaha atbaacu taabiciintiina ka mid ma aha waayo sheekhiisii baaba kaa mida maalik iyo laith iyo laakiin waa dadkii laba kulmay kuwoodii ugu waaweynaa adigu nin kaba mida weeyaan oo bal aan leenahay waa nin hiqa ah oo laguma kalsoon yahay kolle xaafid ibnu xajar baa hadal baa dhaca taqriibkiisa inuu markuu layth wax ka warinaya hiqo yahay ee kalaam uu ku jiro markuu imaam maalik ka wariyo waa bacdigood malaa nasaa iyo hadalkii laakiin dee ayma kale si guud bay u tawhiiqiyaan oo guud ahaan baa loo tawhiiqiyay waana dadkii imaam maalik muwadaca kaba wariyay ayuu kaba mid yahay haddaba wuxuu ka warinayaa layth ibnu sacad layth ibnu sacad laba nine ka dambeeya khaalid ibnu markaa yaziid oo reer masar ahaa iyo saciid ibnu abi hilaal labadooda oo isagu reer madiinaha waa isla dabaqo macnaa waa laba nin oo isku waqti ahaa labadooduba waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa walow ay la mucaasaroodeen dadkii taabiciinta ugu yaryaraaway saxaabo ay soo gaadheen way jirtaa laakiin labay kulmin waa laba nin oo hiqaan leenahay khaalid ibnu yasiid iyo saciilo markaa waxay noqonaysaa min baabi riwaayat alaqraan nucaym almujmir almujmir waxay ka almujamirna waa laydhaa kolley waa nin aalu cumar ibnu khadaab mawaalidoodii kaba mid ah ama aalu cumar nucaym ibnu cabdilaahi baa la odhanayay aabbihii baa marka hore wasfigan lahaa isna wuu kala qayb geli jiray tajmiirku waxa weeye dee waa tan mijmarada idankan fooxa iyo ama waxyaalaha bukhuurka iyo laguba shito waa tan mijmarada la yidhaaho marka masjidkii rasuulkii ilaahay weeye ayay ku shidi jireen waxyaalaha cuudki iyo waxyaalahaasoo bal marka hore nucaym cabdullaahi baa lahaa nucaymna waxa weeye walow imaam nawowi ay dhahaan dee maga sifadii aabbihii baa soo isagii usoo gudubtay uun haddana me waxay leeyihin me dee aimo kale me isaguna wadiifadan waa qabtaybe wuxuu waxyaalahan dee cuud iyo waxyaalahaasuu ku shidi jiray masjidkii rasuulka ilaahi oo tan baa almujmir loo yidhi almujamirna waa la midu uun oo waxba isma bedelayaan qaala wuxu uhi haddaba nucaym raqiitu waan fuulay maca abi hurayrata abi hurayre macii calaa dahri lmasjidi masjidka korkiisii masjidkay dusha ugaba baxeen fatawada'a uu weysaystay oo masjidkiibuu korkiisii iyo dushiisii kuba weysaystay ee kollay tana wax dhiba oo ugaba imanayay masjidkii iyo wax dhib oo dadkii kale iyaguna xagg hoose joogay ugaba imanayay may jirinoo haddii dhibi iyo ada ka imanayso dee lamuu yimaadeen oo taa lamuu yimaadeene bal adigu masjidkiibuu dusha ugaba baxay korkiisiibuu ku weysaystay haddii biyahaasi aanay masjidkii waxyeelahayn cid kalena aanay waxyeelahayna dee wax maanico ku sugani ma jirto fa qaala wuxuu yidhi innii anigu abu hurayra odhanaya eeg waan u weysaystay kollay halkan weysadiisiyo say u dhacday inoogumaba sugna laakiin qolooyinkii kale bukhaari xadiidka la wadaagsaday waxaa kuba sugnayd tafsiil inuu weysaysto weysadiisii waxaa ku jiray wejigiisii iyo gacmihiisii ayuu maydhay haddaba markaa uu gacmaha maydhayay inuu biyihii dhaafiye labadii mirfiqu ilaa cunudiisa gaadhsiiyey taas labadiisii lugood markuu maydhayeyna inuu kuraami biyihii dhaafiyey uu ku maydhayo ilaa saaqi iyo kubkii uu soo gaadhsiiyey taas baa ismaaciili iyo ay kuba wariyeen bal waa mid oo waa dariiqan laakiin dariiq aan kan ahayn oo dee laakiin isaga ah waxa weeyaan weysada abu hurayre oo muslimba saxiixiisa ku sugan oo ah xub yaddii maydhay xataa ashraca fi lcadud ilaa uu cududii gaadhsiiyey lugtiina inuu maydhay xataa ashraca fi saaq ilaa uu saaqii soo gaadhsiiyey taas baa kuba sugnayd fa qaala wuxuu idhi innii anigu samictu waxaan maqlay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeedhayaa ummadduna waa ummatulijaaba waa dadkii raace rumeeyey weeye ummatu dacwo maaha yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha waa loo yeedhayaa quran xaala iyihiin kuwo wejigoodu uu dhalaalayo iftiimayo jamcu aqar weeye quraduna asalka hore waxay dhahaan waa bayaadun fii jabhati alfaras caddaan wejiga faraska kuba sugan oo bal dee fardihi ay xiisayn jireen ama waa calaamo najaabay u ahayd faraskaba haddaba bayaad wejiga ama lumco wejiga faraska kuba sugan oo caddayd oo midabkii kale kaba dunayd baa quradu la odhanayay iminka halkana nuurkii ka dhashay weysadii ay weysaysanayeen ee dee mowdicii qurada oo u dhalaalaya iyagii tiibaa markaa iyagii looguma magacaabay muxajaliina xubno garanoo ujeedadu xubnahooduna waa lugahoodiiyo gacmahoodiina ay iyaguna nuurayaan taxjiilkana asalkiisa hore taas buu hayo qawaa'imtan ama adimadan faraska caddaan ku sugan dhammaantood ama barhkood ilaa saddex iyaga kaba midoo caddaan kuba sugan ayaa ay taxjiilka la odhanayay haddaba iyagoo wejigooduna uu dhalaalayuu nuurayo xubnahoodii kalena waa lugihiiyo gacmihiina ay dhalaalayaan ayaa iyagii loo yeedhayaa dee waana siimo ay leeyihiin oon dad kale lahayn oo lala wadaagsan min aahaari lwuduui oo min ajli aahaari lwuduui weysada aahaarteedii daraaddeed faman istadaaca ruuxa kara minkum xaal uu idinka idinka mid yahay an yutiila inuu dheereeyo quratahu quradiisa waa halkan lafdiga yimi riwaayo muslim waxa dhacday dee bal maalan quratahu wa taxjiilahu adigu riwaayo way dhacday tanna waxay leeyihin waa min baab liktifaa oo dee weliba halka aada dheerayntu ugaba suurtogelaysay hagaagu uba muuqanaysaa waa logahaya gacmaaye bal ninka adigu ama lafdigan baa inoo wada shamlinayee ruuxa isagu kare inuu quradiisa ama markaa uu xubnihiisaa maydhayo intii waajibkayd in ka badan uu gaadhsiiyo biyihii falyafcal ha sameeyo taas buuri bal horta mid weeyaanoo xagga fadliga uu dhigtay in weysadii waxa ka dhashay in xubnihii la weysaysanayee biyaha la marin jiray ay dhalaalaan ay nuuraan ay iftiimaan bal rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ummaddiisa dadka kale waaba mid uu kaga soocayo oo nuurkaasi waa fadli markaa weysadu ay leedaho halkaas baa horta fadligu inooguba suganyay dee axaadiid kaloo intaa wax ka badan oo fadliya se ruuxa weysaystay in dunuubtiisa ay biyahan ay raacayaan oo kale iyo ruuxii bal matalan weysaystay ee markaas salaad tukaday naftiisa aan waxba ugu sheekayn dembigiisa in la dhaafayo iyo axaadiid kale oo dee iyadna saxiixaba inoogu sugani way jirtaaye halkan imanka fadligu horta halkuu kagaba sugan yahay waa tan quradan iyo taxjiilkan oo nuurkaas maalinta qiyaamaha calaamo ummadeennan u noqonayoon cid kale aanay la lahayn waa dadkii weysaysan jiray dee waxay ku muteen waa fadligii weysada taas bay adigu ay tahay horta taas xagga kale bal imaka in qurada in culimmada qaarkood baa waxay kuba tegeen weysadu inay ummadeenna khasaa'isteeda tahay laakiin taasi kolley waa qowl yar baciida oo axaadiid xataa kitaabka inooguma sugan oo iman doonta qisadii jurayjiyo nebi ibraahim qisadiisii markii ninkii jabbaarkaha ee reer masar uu doonay inuu haweenaydii saaro kaba qaada iyo labadaba weyse ayaa yimi inay weysaysteen oo markaa weysadu way jirtee laakiin waxaa ummadeennan khaaska ku ihi een lala lahayni waa qurada iyo taxjiilka waxaa weysada kaba dhashay ee bal matalan xubnahaas nuuraya ee ama weysada kale way jirtay oo dee horta way lahaayeen ambiyadu way lahaayeen ama ambiyadii nagaba horreysay arrinta kale bal matalan jirta bacd alculamaa baa waxay iyagu kuba tagaan ruuxu maxalkaa fardigoon inuu ku gaabsanayo intii faradka ahayd oo aanu dhaafinahayn intii faradka ahayd macnaa wejigiina intii dee wejiga uu laguma tirinayay inuu biyihii aduug intaasun ku koobayo gacmihii iyo lugihiina laba mirfiqyada iyo labada kacabuun inaanu dhaafinayn inta kale ay tacadi iyo ziyaado ay noqonayso bal taas waa mida bacdigood waxay yidhaaheen laakiin xadiidka maxaa inooguba sugan faman istadaaca minkuman yudiila quratahu falyafcal cibaaradan kolley labada saxiixba sidan baa dhacay daahirka xadiidkuna waa inuu xadiidkii marfuuc ahaa yahay bal waxa weeye laakiin riwaayo imaam axmed leeyahay ayaa nucaym kalaamkiisi wuxuu ahaa ma garanayo cibaaradan man istadaaca inay rasuulka ilaahay qowlkiisii tahay iyo inay qowlkii abi hurayra ay toosaasay barhkood halkan idraaj uba sheegteen bal xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha halkan baabu kuba yidhaahaaye cibaaradan ama intaas man istadaaca axaadiidtan ama ciddii warisay ee saxaabada ahaydee xaggan qurada iyo taxjiirkii waxa kuba tacalluqsan abu hureyre riwaayadiisa mooye cid kale oo bal matalan qolooyin kale riwaayadooda kuma iman marka la eego dadkii badnaa ee abu hureyre kaba wariyeyna riwaayada nucaym unbay kuba yimaadeen laakiin bal waxaan leenahay taas haddii kalaanba kuba yimitan oo xaggii qurada iyo dheeraynta waxaa saxiixa muslim inooguba sugan xadiidkaa marka hore aan sooba naqlinaynay oo ah inuu abu hureyre intuu weysaystay gacmihiisii kumuu joojino labadii mirfiqe waa dhaafiyey xataa ashraca fi lcadud lugihiina saasoo kaluu sameeyey markaasaa muxuu yidhi haakadaa ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam yatawada saasaan arkay rasuulka ilaahu u weysaysanaya bal markaa waxaan leenahay ee waana taniin kolley shaaficiyad iyo xanafiyad iyo aimo kale ay iyaga kuba tagaan inay in la dheereeyo intii faradka la dhaafiya ay sunnayaashii weysada kuba soo daraan be xadiidkaas baa oo saxiixa inooguba sugan lafdigiisuna waa ama marfuucaba haddii tan kalaam kuba yimiba kaas iyada kuma sugna waana xadiid ebo bal markaa dheerayntaas in waxa weeyaan la dheereeyo oo la dhaafiyo intii faradka ayd ruux ayaanay waajib kuba noqonin bal intii la odhanayay min baabi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun intaa dee uu ruuxu hubsanayo ku aqoonsanayo inuu mirfiqi ama dee intii faradkayd maydhay intaasi kolley waxay raacaysaa tahay laakiin wixii ka siyaadsanaa bal waxa weeyaan waa taa abu hurayrana waa sa uu yeeli jirayoo riwaayadiisa iyo ra'yigiisa labadaba ficilkiisa taa way nooguba sugantay ibnu cumar oo kale taasna ibnu abi shaybe iyo way kaba wariyeenoo bal dee waxaasoo dhanna waxaa kaba sarreeya xadiidka marfuuca abu hurayre inoo soo naqliyey ee rasuulka ilaahay intaa inuu kaba badiyey marka maaha in laba yidhaaho ama oo dee lamana odhanayo wixii intaa ka siyaadsani waxay noqonayaan waxaan mashruuc ahayn taasi waxa weeye adigu markaa wax jira maaha uma noqonayso ee bal amaa qurada oo kale dee wejigu kolley xad buu leeyahay malaa dee waa intii waxa weeyaan isaga dee ilaa madaxiyaha lala maydhana lamaba odhanayo muhimkuna waa wixii bal waajibku kuba xasilayay intaasoo waxaa la arkaa isaga dheerayn saasi inaanay iman laakiin lugaa iyo gacmaa kolley dee xadiidkaasi ay nooguba yihin baan leeyahay marka in laga siyaadiyo oo intii la dhaafiyo maxal farad waa waxay nooga sugan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baabun laa yatawada'u ma weysaysanayo shaksigu min ashaki shakigii kama weysaysanayo xataa yastayqina ilaa uu yaqiinsado oo ruuxii weyse qabay ee markii dambe shaki galay ee isli talow weysadii miyay kaa jabtay talow ma waxbaa kaa yimi iyada taas weysadiisii hore ayaa u joogta wuu weyse qabaa marka haddii aanu wax yaqiina helin kama weysaysanayo taas xadaثna عaliي qaala xadaثna سufyaan qaala xadaثna الزhriي can saciid bn الmusayibi وcan cabaad bni tamiimi can camihi anahu shakaa ilى rasuuli اllaahi slى اllahu عalayh wasalam alrajul aladii yukhayalu ilayh bal xagga sanadka koley cali laba cali baaba cali bn اljacdiya cali bn اlmadini labaduba sheekhada bukhaari bay kaba mid yihiin laakiin say aimadu yidhaahaan bukhaari haddii uu cali idlaaqo wax kale aanay laba socon waa ina madiini uun caliga kale saasuma idlaaqo ee haddii uu waayo isaga dee in badan laasimay isagaanu kolley waxa weeyaan cali bn markaa caliga uu bukhaari idlaaqaya waa cali bni madiine waa ta hore cali hadduu sufyaan idlaaqana sufyaanu thawri maba soo gaadhin oo wax kamuu warin ee sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyayna un cali bnu madiine hadduu idlaaqo sufyaanna waa sufyaan ibnu cuyayna waayo sufyaanu thawri ma soo gaadhinba bal markaa sufyaan ibnu cuyayna ayaa xadiidka zuhri ka warinaya zuhrina ayuu ka wariyay can saciid ibn اlmusayib wa can cabaad ibni tamiimin can camih oo waxaa halkan imika ay tahay zuhri baa xadiidka saciid ibn اlmusayibna wuu ka wariyey waa mid ninkan cabaad ibnu tamiim la idhaaho nin ansaaroo taabiciyana xadiidka waa ka wariyey haddaba cabaad ibnu tamiim xadiidka wuxuu ka warinayaa can camih adeerkii buu kaba warinaya adeerkiina waa saxaabadii rasuulka ilaahay weysadiisii intay aada uguba fiirsatay hagaag inoogu soo naqliyey xadiisyadiisna way inoo iman doonaan waa cabdullaahi bni zayd bnu caasim oo isagu dee ruwaadii weysadaba ah kaas baa waxa weeyaanu yahay bal markaa in haddaba in zuhri hadduu saciid kaba wariyey cabaadna uu kaba wariyey cabaadna adeerkii ka warinaya saciidyuu ka warinaya ma isaguna cabdullaahi bnu zayd buu kaba warinayaa waayo sheekha saciid xadiidka waa ixtimaal inuu isaguna cabdullaahi bnu zayd inuu kaba warinayo oo labadooduba ay markaa dee ninkana cabaad uba adeerkay cabdullaahi bnu zayd saciidiya isagoo kaba warinayaan waxaa kaloo dee iyadna ixtimaalba ah inuu imika halkan saciid ciddii uu kaba warinayey aanu inoo soo noqlinayo waayo waxaa dhacay oo dee riwaayaadka qaarkood kuba yimi isagoo markaa abu saciid alkhudri kaba warinaye bal calaa kulli xaalin waa can cabaadintani zuhri baa imika saciidna ka wariyey cabaadna ka wada wariyey cabaad adeerkiibuu kaba warinayaa saciid laakiin waa suurtagal inuu dee cid kale oo imika halkan irsaal jiro inuu adeerkan cabdullaahi bnu zayd kaba warinayana waa ixtimaal marka haddaba wuxuu yihi anahu shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wa anahu adeerkaas oo cabdullaahi bnu zaydi shaka wuxuu dee ugaba cawdo oo uu sheego o u weydiiyan weeye ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam arajula nin bal waa cibaarada kolley malaa ruwaadda bukhaari ee intooda badan iyaga halkan kuba sugan oo eentaa inuu bal waxaa kaloo iyada muslim saxiixiisa kolley waxaan filayaa iyada lafdiga dhacay waana xadiidkan way wada wariyeen annahu shukiya ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam arajulu oo ficilkoo majluuba binaysan arajulna naayb faacil tahay annahuna markaa damiiru sha'ni bay noqon waa cibaarada muslim waa se nawowi uu kuba fasiro ku sharxo annahu shukiya waxaa rasuulka ilaahay looga cawday oo loo sheegayba ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam arajulu amaa lafdigan imika inoo yaalaa shakaa marka ay noqoto waaba inuu yahay kan saa'ilka ee arrinta weydiiyey inuu yahay cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim oo adeerkiya rasuulka ilaahay buu xaaladan weydiiyey arajula nin aladii ninkaasoo yukhayalu ilayhi la moodsiinayo wuu u malaynayaa weeye annahu yajidu inuu helaya ashaya wax shaygu halkan imika waa ujeeddadu waa wax ka soo baxay oo dee bal maalan taas ashaya ay ilxadatha khaarijan minhu waa xadat waa neef oo kale waktigan dee wax kale ma noqonayso ashaya oo fi salaati salaada dhexdeed oo macnaa isagoo salaada ku jira ayaa kolkol waxaabuu is odhanayaa talow ma waxbaa kaa soo baxay wuxuu hubana maaha ninkaas muxuu yeelayaa weeye oo rasuulka ilaahay baa la weydiiyey faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yanfatilu haddaan laada naafiye kaba dhigno haddii dee naahiye ay tahayna laa yanfatil laa yanfatilu ma baxayo aw laa yansarif waa isla mid kama baxayo weeyaan salaadii uu kuba jiray xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo sawtan sawt oo dee waxaan kaba soo baxay sanqadheed uu maqlo aw yajida uu meelo riixan uro macnaa intani shardi maahe macnuhu waxa weeye ilaa uu yaqiinsado oo isagu uu xaqiiqsado inay wax ka soo baxeen salaadiisii uu iska wadanaya ee shakigaas iyo ama danigaas iyo baltaa kama baxayo imaka shaki shakiguna imaka halkan xataa hadduu arrintu ay dani tahay oo shakigii loogama jeedo dee kolkol kutubulusuul waxyaalahay markay daniga iyo shakiga iyo umuuraha yaqiinta iyo tacriifinayeen shakigu waa w marka aan labadan ixtimaal midna dhinacna aanu kuu badnayn eenu u raajaxahayn ee labadii ay dhinacba ay siman yihiin ee laakiin danigina imaka halkan hadduu shaki yahay iyo haddii xataa dani jiro wax u malaynayo isleeya mala waa saaso dhinac uu raajax yahayba kol haddaan yaqiin la helin salaadii kama baxayo ee salaadiisiibu iskagaba jirayaan bal kolle xadiidkani dee waanu inoo soo celin doonaa oo sheekhu marar kale waa soo celin doonaaye waana xadiid weyn oo culimmadu qaacido weynna asaasba u noqday isagiiyo wixii baabkiisa kuba yimi xadiidkan ee waxaa weeyaan oo uu inoo caddaynaya marka la eega ashyaada iyo waxyaalaha asalku inuu yahay faqawl ashaayi calaa usuuliha xataa yutayaqada calaa khilaafi dalik shaygu inuu sidiisii hore ku baaqi noqdo ilaa la yaqiinsanayo wax ka duwan waatan qaacido weyne ay jirto qawaaciddan shantae waaweyn kaba mida alyaqiinu laa yazuulu bishaki ama laa yuzaalu bishaki wixii la hubay ee yaqiinta ahaa shaki daari ah oo yimi meeshii lagama saarayo laguma suulinayo marka waxa weeye hadduu ruuxu waa weyse qabay taasna wixii asalkaabay ahayd shaki baa yimi ama salaada dhexdeeda ha ku jiro ama khaarija salaad haba noqdee kol hadduu wuxuu shaki uniyo weyse qabno uu horeeyey weysadiisiibaa u baaqiya ma weysaysanayo salaadiina kama baxaya salaadii uu iskaba wadanaya marka arrinku kaasun maaha dee shak shay marka hore la ogaayoo jiray wixii shakiya kuba yimi ama cibaadaadkan haba noqdeen sida salaadii oo kale iyo bal maalan hadduu rakacaadkeedii marka shaki kaba galo iyo bal maalan tan iyo ama umuuro kale ha noqotay nin dee shaki kuba dhaco isidhi talow ma hadal baa kaa soo baxo naagtaadii miyaad furtay oo kale asalkeedu dee markii horena baaqi bay u ahayd shaki ba halkan ku yimi alyaqiinu laa yuzaalu bishaki weeye xadiidkanna umuuro badan bay culimmadu ay kaba qaateen uu asaas u noqday dee qaacidadaa weyna waa taa jirtay qawaacidda waaweynee bal maalan alqawaacid alfiqhiya ama shantaa kaba mid ah ee waxa weeye ruuxii salaadiisii waa wadanaya haddii aanu salaad ku jirinna weysadiisii waa qaba haddii dhinac kale uu jiro oo ruuxu markii hore ma weyse qabin laakiin waa shakeeyo talo miyaad weysaysatay weyseqab waa u horeeyey imanka markaa ma weyse qabo weeye oo iyadu haddii markii hore ay weyse ogaa inaanu weyse qabin laakiin uu shaki ka galu yihi talo miyaad weysaysatay mise maad weysaysan iyadana ma weyse qabo weeye markaasoo weysadaa kuma tukanayo ee waa inuu weysaysta uun bal saas baa rasuulka ilaah yidhi marka waxa ay tahay uun weyse qabkii uu ruuxu weyse qabay shakigan ama dani yimi ma burinayo kol haddaan yaqiin la jirin xataa yasmaca sawtan oo yajada reexana maqsuudku ma aha un inuu sawd maqlo ama uu ur hele macnaa inuu xaqiiqsado weeye wixii yaqiin ay noqoto wuxuu huba ay noqoto kolkol isagoon waxba urin sawdna aan maqlin buu og yahay dee isaga isagay inay wax ka soo baxeen markaa waa yaqiin almuhimku in yaqiin la helo un weeye baabu takfiifi filwuduuy wuxuu u baabaysan yahay fudaydintii weysada la fudaydinayey macnaa la yaraynayey weeyo biyahan la isticmaalayay iyo laba koobayey xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala xadaanaa sufyaanu can camrin qaala ahbaranii kuraybun can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh wasalam naama xataa nafaq adugu intan casharku inoo bilaabmay oo habeenkii ugu horreeyey baabkii aynu soo marray baabusamari fi lcilm xadiid buu inoo soo qaaday ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo gurigii maymuuno joogo ibnu cabaas oo yarna uu yimi habeenkii dee gurigii uulaba hoyday si uu ogaado rasuulka ilaahay uu tukanayo intan uu kaba koobnaa waa xadiidkii uun xadiidkana ilaa sagaal iyo toban goor buu bukhaari soo celiya waa ilaa sagaal iyo toban goor waa kitaabka taraajim kala duwan ha u dhigto imika tarjamadan u dhigtay intaynaan weysada ka bixina mar kaluu soo celin doonaa isagoo tarjamo kale u dhiganaya haddana witri iyo marka salaad la gaadho marar buu soo celin doonaa isagooy taraajim tahay ee bal waa xadiidkii aynu qeyb ka mida soo maray weeye ibnu cabaasna uu maymuuno gurigeedii oo gurigii rasuulkii ilaahay oo habaryartiina ahayd uu habeen uu hoyday isagoo rasuulkuna joogo taasi waa mid dee cali bnu cabdilaahi waa kan imaka yidhi waa ninkii aan ina madiini lahayn ayaa ina cabdilaahi laba idhaa waa imaamkaas weeye sufyaanna waa taan soo aragnaa sufyaanna qaaliban ama me haddii uu sufyaan camar idlaaqo waa camr ibnu dinaarun waa camr ibnu dinaar oo sheekhiisii weeye waana nin taabiciya waxaana halkan sharaxa iguba sugan camarkani waa ina dinaarkii reer makee kii reer basre maaha waxba taasi ishkaaligaan idin kuma keeni ciidina fadxulbaari haysato ka reer basre kuma jiro kitaabkeenan xataa muslim iyo abi daa-uud iyana kuma jiro tirmidi iyo ibnu maaja buu riwaayo ku leeyahay waana nin ka yar kan kaba yar oo qahramaanu ali zubayr ay yidhaahaan camr ibnu dinaar la yidhaha laakiin kitaabkeenan iyo muslim iyo abu daa-uud iyo wax riwaayo ku leeyahay xataa nasaa-i ma laha kureybkan ka dambeeyana halkan waxaa iguba sugan waa faa'iidahu sheekhu dhigtaye kurayb bitaskhiiri min alasmaaءi اlmufradati fi صaxiixayn wuxuu ka mid yahay asmaada kelida bukhaari iyo muslim macnuhu waa maxay nin kaloo kurayb la yidhaha bukhaari iyo muslim kuma jiro ninkan ahayn waana ina cabaas mawlihiisii weeye alhaashimiyina nisbadaas hadday u timaado waa dee nisbo wala ahaan oo dee ina cabaasoo mawlihiisa abaa reer bani haashim ah ee kurayb waxa weeyaan oo mawla bni cabaas bal waxaan leenahay on ku kordhinaynaa maaha bukhaari iyo muslim une kutubta lixdaa kurayb isagunbaaba ku jira oo afarta asxaabu sunadna kurayb kuma jiro aan kan ahayn isaguma lixdoodaba wuu ku wada sugan yahay laakiin waa magac fardi ahoo markay noqoto kutubta lixda ah isaga unbaa inooguma jira marka dee waaba isagii koladii aan cid kale ani lama wadaagsan waa ninkaa mawlaha ibnu cabaasa ama alhaashimiy mawala-an waa ninkaasoo dee iqa oo kutubta lixdaa inooguma sugan kuraybkaasaa yidhi marka kitaabkana uu kusoo noqnoqon doonaa kurayb labaad kitaabka kuma sugnaa can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay naama uu seexday xataa nafaka ilaa uu ka khuuriyey afuufay weeyo macnaa sawd lagaba maqlo uu khuuriyo hagaag buu seexday uma sallaa markaa intuu kacay ayuu salaad tukaday waa salaad habeennimo warubbamaa qaala dee waa waxa weeyaan sufyaan baa cali bnu madiiniya ay kaba warinayaan sufyaan baana xadiidkan marar kala duwan ay ka maqleen cali iyo asxaabtiiba ay kaba maqleen waxaaba dhacaysay kolkol inuu yidhaaho waa sufyaan isagu riwaayadiisan laakiin waa xadiidkii marfuuc ahay uu camar kaba warinaya camarna kureebna ibnu cabaase idajaca uu jiibsaday xataa nafaka dee jiibsi un maaha waa seexday weeye walow dee markaa xataa nafaka ilaa khuuriyey uma qaama uu kacay fasallaa salaadii habeennimo oynu cadadkeeda qayb ka mida soo mareen laakiin inoo dambaysa ayuu tukaday intani waa mar si ay ugaba wariyeen waa in yaroo kooban waa kan xadiidka oo markaa sufyaan ibnu cuyeyna kolle xadiidka isagoo mukhtasaruu dee isaga laga maqlay uu asxaabtiisii iyo majliskiisii kaba sheegayay kolle uu dheerayn jiro isagoo dheerba waa sidii uu kuba wariyey imaka intaasi waa in mukhtasare bal waqti kaleoy kaba maqleen waa tan oo wuxuu yidhi cali ibnu madiini uma xadaanaa uu noo waramayo bihi xadiidkan sufyaanu sufyaan maratan bacda mara ee majliskii baa la joogaa intaa xadiidkii waaba dee marar buu soo noqnoqonayaa maha dee waa axaadiida uu korkiisa kaba sheegayo oo kolba marka mar ayuu noo warramay bacda marra ujeeddadu marar buu xadiidkan noo warramay oon kaba maqalay can camrin can kureybin can ibni cabaasin oo qaala wuxuu yidhi waa markii isagoo mudawal oo dhan uuba warinayay bintu waxaan u hoyday cinda khaalatii habaryartay agteeda maymuunata leylatan habeen waa habaryartii hooyadii laba dhalatay habeenkaasna saan hore usoo sheegnay caaday lahayd ba ma xaydkiibay lahayd rasuulkii ilaahay markaa gurigana waa joogay wuxuu u yimina markaa inuu rasuulkii ilaahay ogaado salaadiisa habeennimo faqaama nabiyu sala allahu calayh wasalam way jiifsadeen saddexdoodiiba ibnu cabaas laakiin ma gamin rasuulkii ilaahay uu gamayo waa kan khuuriyeyba ibnu cabaas wuxuu sugayey dee bal inuu arko rasuulkii ilaahay axwaashiisa iyo salaadiisa habeennimo habkay u seexdeenna kolley riwaayaadka dambe xadiidka ayay inooguma iman doontaa faqaama nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa kacay min alleyli habeennimo habeenkiibuu kacay ay fi lleyl falamaa kaana fii bacdi leyli markuu habeenka barhkii ahaado ujeeddadu habeenkii qeyb ka mida uu kuba sugan yahay intuu muddo hurday ayuu qaama nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa kacay fatawada' uu weysaystay oo markaa hore uu lahaaba naama xataa nafaka uma salla marka dambe uu u bixi doono salaada subax mooyaane oo aan u weysaysan mooye marka hore uu rasuulka ilaahay seexday ee uu toosay u weysaystay oo taa hore laakiin ikhtisaar weeyaan waa tan halkan iyadoo intii ka badan dee horena aan wax ugaba soo aragnay fatawada'a wuu weysaystay min shanin qarbad qarbadkiisa baariga ama qirbada teeda baariga ah ayaa la yidhaha waa taqadiimkoo dee baarigaba oo mucallaqin la sudhay oo meel ka laalaaday kolley way inoo iman doontaa mucallaqatin marka dambe uu xadiidka mararka uu soo celiyo mararkaba mida iyadoo la ta'niisiyey lafdigan shanina macna alqirba markuu yahay asalkiisu waaba ta'niis buu luqadii carbeed yahay laakiin dee haddii uu bimacna alwicaa ama bimacna aljuldina waa harageba marka taa la yidhaaho ayaaba la tadkiirin karaa imanka lakan laftiga tadkiirka inoo imantaadinsan waa inoo dambeeyahay bal adigu wuxuu haddaba eeg aqalka dhexdiisii unbaa qarbad ay biyo ku jiraan ama shani qadiim ahaa ama baali ahaa oo meel isagu sudhnaa aduguba ayuu rasuulka ilaahay uba kacay kiibuu kaba weysaystay wuduu'an weyso ama weysaysi khafiifan fudud weeye markaa muxuu yidhi sufyaan baa leh yukhafifuhu uu fudaydinayay camrun weysadan wa yuqaliluhu uu yaraynayay camrku waa camr ibnu dinaar macnuu waa maxay yasifuhu bitakhfiif wataqliil rasuulka ilaahay dee waa si uu isagu kurayb uga maqlay kuraybna ibnu cabaase ibnu cabaasna waa wixii uu arkaye wuxuu ku tilmaamayey oo uu ku sifaynayey weysadan rasuulka ilaahay weysaystay mid khafiifa oo ayay hadaba macnaa waxa weeyaan biyuhu isticmaalayay biyo yar bay ahaayeen mayhan biyo badan muu isticmaalin markaa uu yaraynayay oo uu fudaydinayo takhfiif iyo taqliil buu ku sifaynayay wa qaama marka rasuulka ilaahay saa uu wey u weysaystay ayuu kacay yusallii xaaluu tukanayo fatawadaatu isaguna wuu eegayey waa soo jeedaa intuu kacay ayuu soo weysaystay naxwan waa wax ku dhow ama la midaba mima tawada'a rasuulka ilaahay weysadiisii mid ee adigu shabahaysa ama naxwigeed ah taas weeye halkan naxwan mima tawada'a imaam kirmani la yidhaaho raggii ama a'imadii bukhaari sharxe ka mid ahayd kolley waa qarnigii sideedaad kirmani ayaa wuxuu cibaarada yidhaha halkan mithlan muu odrhan sharxiisna waa madbacaysan yahay in badanna xaafid dee waxbaa aada buu ugaba soo naqliyaa milan muu odhan oo wax la mid ah milama milan mima tawada'a ama mila maa tawada'a muu odhan ee naxwan buu yidhi marka muxuu leeyahay rasuulka ilaahay weysadiisii dee si ay ahayd ama xaqiiqata mumaathala cidila kulama sinaan karto oo dee inuu sii rasuulka ilaahay u weysaystay isagoon waxna ka tegin u weysaysta waabay adkaydo ama cidimay karoonsan buu naxwan ugaba cabiray laakiin waxaa iman doonta xadiidka kuba iman doonta fasanactu mila maa sanaca wixii uu sameeyey oo kale ayaan sameeyey xataa milan haddii laba yidhaahana shardi maaha waxaan laba yidhi shaygaasi shaygan miligii weeye almusaawaat min kulli wajhi dhinac kasta inay kaba siman yihin wixii xataa aan dhinacyaanay kaba simnayn milana waa la isticmaali karaa una dhib ma laha uma ji'tu waan imi faqumtu waan istaagay can yasaari rasuulka ilahi xaggiisii bidix rubamaa qaala sufyaanu can shimaal dee sufyaan marar kala duwan buu xadiidka warinayay lagaba maqlayay halkan yasaari ay kaba maqleen baa awqaadda qaarkeedna inuu can shimaali yidhaah waana isla macno uun waa laba dee macno oo laba lafti oo isku muraadifa mutaraadifa taasaa awqaadda qaarkeed dhacaysa laakiin cibaaraduu ilaalinaya yasaari waa ka maqlay mararka qaarkoodna inuu yidhaahaa dhacaysay can shimaali faxawalanii rasuulka ilaahi wii soo wareejiyey isagoo salaadii kuma jira ayuu fajacalanii can yamiini de waa horaynu intaa usoo sheegnay dee mowqifkii ma'muumka keliya ayaa ahaa imaamka xaggiisa midig inuu joogsado uma sallaa waa tukaday maa shaa allah wixii ilaahay iraadeeyo tiraynu hore usoo maray laakiin waxaan leenahay umuuraha iyada ka hadalkeedu waa abwaabulwitri markuu xadiidkan soo celceliyo uma dajaca uu jiibsaday markuu tukaday dabadeed ayuu jiibsaday fa naama wuu seexday xataa nafakha ilaa u quuriyey oo adigu salaadiisii habeennimo waa dhammaystay aadaankii markuu gaadhayna labadii ragcadood waa tukaday waana yar jiibsaday ilaa uu khuriyayo uma ataahu waxa u yimi almunaadii mu'adinkiibaa u yimi waa bilaal fa aadanahu bisalaat dee aadaanka uu aadaamayo isagaa dee taa shaqadiisa ayd markuu arko duluuculfajri buu aadaamayay laakiin inay dadkii markay yimaadeen si dee salaadii loo galo ayuu rasuulka ilaahay uba yimi isagoo ogeysiinaya faqaama macahu rasuulka ilaahay waa kacay maca almunaadii ila salaati salaadii buu u kacay fasallaa waa tukaday oo dadkii buu tukiyey walam yatawada ma weysaysan oo dee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh wurdadiisu weysadiisa may jebinahayn sababtu qalbigiisu ma seexanayo ishiisu baaba seexanaysa xataa haddii haba khuuriyo markaa uu seexanaye qulnaa licamrin sufyaan baa leh camar baa waxaanu ku nidhi ina naasa dad baa yaquuluuna waxay yidhaahaan oy ku qowlayaan ina rasuula allahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay tanaamu caynuhu ishiisunbaa seexanaysee walaa yanaamu qalbu qalbigiisu ma seexanayo saa daraaddeed ba anay weysadiisu dee aanay hurdad ama hurdadiisu aanay weysada ugaba jebinahayn waayo inay weysadan jebinaysa hurdadu maaha inay nafteedu xadad tahay iyadu san naaqad san dee kaadid iyo saca wixii la mid tahay ee waxay tahay waa madinat lxadad ruuxu kol hadduu hurdo seexday dee isma oga waxaa la arkaa inay wax kaba soo baxaan oo waa madinno xadae xada naftii maaha saa daraaddeed rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh sida ambiyada kale kol haddaan qalbigiisu seexanayn xadadka ogaantiisa iyo shucuurkiisuna qalbigii kuba tacalluqo ishiisuuna ay seexanaysay marka weysadiisu may ahayn mid hurdadiisu may ahayn mid weysadiisa jebisa haddaba tan buu soo naqliyo wuxuu uhi dad baanu ka maqalay iyagoo leh rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh tanaamu caynu walaa yanaamu qalbu kalley waa wixii noo dambeeya haddii ala idhaa iyadoo xadiidka saxiixa ayay intani timi halkan dee sufyaan saasay dad yidhaahaan haba yidhaahee laakiin intani iyadoo saxiixa ayay inooguma sugan tahay ambiyaduna waa taas oo kale bal markaa jawaabtiina waa tan camar qaala camrun camar baa wuxuu idhi samictu waxaan maqlay cubayd bna cumeyrin cubayd ibnu cumeyr baan maqlay yaquul xalu ku qowlayo cubayd ibnu cumeyrna waa nin taabiciya saa camarba uu taabici u yahay laakiin waa nin kaba weynaa aabbihii cumayrna saxaabi weeye asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida nin waacidana waa ahaa oo dadka wacdihi jiro caabidna ahaa bal majliska wacdigiisa iyo tadkiirkiisa ibnu cumar baaba xaadiri jiray cubayd ibnu cumayr haddaba camar baa wuxuu ihi cubayd ibnu cumayr baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo ru'yal ambiyaai waxyu ambiyada ru'yadoodu waxyu weeye taas iyadoo waxa weeyaan ayaan maqlay waa cubayd ibnu cumayr isagoo yidhi taasna intan imaka cubayd ibnu cumayr waa taabici baan nidhi ciddii uu kaba maqlidee isagaa yidhi buuhi waa hadalkiisa iminka taneo maqduuc bay noqonaysaa laakiin iyaduna jumladani saxiixa muslim bay ku sugantay iyadoo marfuuca oo ambiyada ru'yadoodu waa waxyi oo waxyigu duruqyada uguma yimaado waxaa kaa mida inuu manaam uguma yimaado markaa tan buu yidhi uma qara'a wuxuu aqriyey waa cubayd baa aqriyaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuk waa nebi ibraahim markuu inankiisii ismaaciil ama dabiixu kuba lahaa san waxaan anugu ku arkay manaam anigoo ku gowracaya jaanibku kama daliishanaya maxay tahay ina wuxuu hi cubayd mc ru'ya alambiyaa waxyu halkana istidlaal ahaan iyo inay ru'yada ambiyadu waxay tahay buu usoo qaataaye macnaa waxa weeyaan oo uu leeyahay ru'yadu haddii aanay waxay ahayn ambiyadu ay leeyihin ee nebi ibraahim kamay dhacdeen inuu ku dhaqaaqo ilmihiisii inuu gowraco manaam uu arkay kuba gowraco laakiin waa arrintani waa waxyi ru'yadoodu saasay ahaydoo taasaa keentayba wixii uu manaamka ku arkay intuu inankiisiina laba tashado uba sheegay inuu dee markii dambe ilaahbaa furtay eh oo kaba furtoo markaa dibxigii weynaa kuba furtay ama waxa weeye waa kan kuba dhaqaaqe isaguna uu hogaansamay inankii ibraahimna uu doonay inuu fuliyo laakiin ilaahay subxaana watacaala dee uu badbaadiyey waxa weeyaan oo waxna dibxigaasna uu kuba furtay haddaba haddii aanay arrintu waxyi ahayn ficilka caynkaasa ee dhimasho ay kaba dhalaan si qatli inankiisii uu gowraca kumuu dhaqaaqeen bal taas weeye wejka istidlaalkiisu laakiin waxaan leenahay cibaaradana ru'ya alambiyaai waxyu iyadna waa xadiid marfuuca oo saxiixa oo saxiixa muslim kuba sugan bal arrinka inooguma sugan imika halkan waxa weeyaanun waa takfiif ilwudu dee waa inta aan soo maray in ahlucilmigu israafka ay markaa karhi jireen ay nacayeenba in xadgudub lagulaba yimaado xataa biyuu agtaada mutawafir haba noqdeen ay nacayeenna bal maalan in la dhaafiyo intii rasuulka ilaahay xubnihiisa waxweyn ugu badnayd uu maho saddex saddex goora markaa takfiifkiina xaggii kamkii laguma maydhayay kamiyadiina waa noqonayaa waa iyadoo bal maalan taas tiradiiba laakiin dee wixii saddex ka badan bay iyadoo dee biyihii la isticmaalaya laba yare lakiin kolley wixii weyse iyo umuuraha kuba tacalluqsani waa waxay noo socdaa baabu isbaaqi lwuduui weysada itmaamkeeda iyo taamiilkeeda la taam yeelo ayuu baabkiisii yahay isbaaq bimacna litmaam weeye sawbun saabiq haddii la yidhaha maro waasica oo dee jidhkii wada gaadhaysa ayuu noqonba haddaba waa dhammaynta la dhammeeye ee si fiican loo weysaystee bal hagaag loo dhammeeyo taas buu yahay wa qaala bnu cumare ina cumar wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i weysada isbaaqeedu isbaaqa layna amray asbiqu lwuduu waa ka xadiidaba inooguma dambeeye alinqaa waa nadiifin aada loogu nadiifiyo xubinkii oo hagaag looba maydho ibnu cumar kalaamkii weeye oo bal matalan waana waxaysa i kaba suganba waxaana ay tahay uun dee marka la ega isbaaq iyo alinqaa waxaa la arkaa farqi inuu udhexeeyo luqadii tan itmaam baa nidhi alinqaana waa shaygii oo la dahiro aada loo nadiifiyo ee laakiin ma waa wax islaazimaya oo marka shaygii haddii hagaag loo taam yeelo maxaa ka dhalanaya oo macnaha shayga maydhitaankiisii hagaag loo taam yeelo dee inuu wax nadiifa uu noqdo alinqaa waa wax ka laazimaya ee lafdigan isbaaq se dee waxa weeya waa laazimkiisii une taas maaha ibnu cumarna waxay sooba noqriyeen dee kolley waata aynu soo marray inaan saddexdii laba dhaafinayna lagahoo kale u arkayey madino dee boodhkan gaadhay iyo waxyaalahaas iyo inuu saddexan ka badan maydhi jiray isagoo bal markaa imika uu jeedo uun dee inqahan uba jeedee bal ibnu cumar alinqaa buu kuba fasiray in hagaag meeshii loo nadiifiyo aada loo nadiifiya laakiin alisbaaq waa itmaamkii weysada la taam yeelayay markaa musanifku wuxu uhi raximah اllahu tacaala xadaثna cabdullahi bn maslamata can maliki can muusa bni cuqbata can quraybin mowla bni cabaasi can usaamata bni zaydi anahu samicahu yaquulu rijaashu kole waa rijaashii kitaabka qurayb waata aan soo haynay muuse bni cuqbana waa nin isna taabiciah laba taabici baa sanadka ku wada sugan oo kolley ay imaamna ku ahaa xagga maqaasida iyo cilmigan siirado bal laba la yidhaaho maqaasidiisu asaxulmaqaasi laba yidhaaho ee cabdullahi bn maslamana waa imaam inagu soo noqnoqon doona sheekhyadii bukhaari iyo kaba mida bal matalan taas weeye muslimna sheekhadiisa waa ninka ugu weyn weeye ninka ugu daweyn ama ugu weynba sheekhada muslim akbaru sheekh limuslim annahu samicahu haddaba usaamat bnu zayd baa wuxuu maqlay mee wuxuu maqlay waa anahu qurayb samicahu waa maqlay wuxuu maqlayaa hu oo usaamaa yaquulu xaaluu ku qowlayo marka anahudan waa qurayb baan kaba dhigaynaa dafaca rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa ka soo gadoomay oo ka yimi weeye macnaha faada min carafata carafa waa maalxajatulwadaac carafuu joogay markii cadceedu ay dhacday ayuu ka soo dhaqaaqay halkaa usaamana wuxuu la saarnaa raaxiladan ayuu la fuushanaa oo isagaa dee dad ugu war badnaa horta ilaa musdelifa markii musdelifa dabadeed baa fadl ibnu cabaas la fuulay subaxdii raaxiladii la fuulay laakiin min carafa ilaa musdelifa waxa la fuushanaa raaxilada maalinta usaama rasuulka ilaahi haddaba wuxuu kaba yimi macnaa afaada wansaraf min carafata xataa idaa kaana markuu aaday bishicb shicbigu waa dariiq fi ljabal waa meelsha karinta ahe adugu ama dariiqaa la mariyo dee karintaa buurta dhexdeedaba waa soo socdayoo dee dhulkaasna waa dhulkaa buuralede markuu meel shicib ama dariiqa uu kuba sugan yahay ayuu nasala dhaadhacay fa baala rasuulka ilaahay dee xaajadiisiibuu guto waa kaajay uma tawada halkaa markii uu joogo ayuu weysaystay walam yusbiq muu taam yeelin oo bacnaa weyse badanoo uu fudaydiyun waa takfiifkan imakaan soo maray alwuduua weysadii weysadii muu taam yeelina wayse adigu fudud isagaana ugu shubayay markaa usaamat bnu zayd ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weysaysto macnaa uu khafiifiyey waa yareeyeyna biyuhu isticmaalayay faqultu waxaan ku idhi asalaata yaa rasuula allahi a turiidu ma waxaad doonaysaa asalaata kolley salaad maqribna waqtigaas way joogtaa ma salaad baad doonaysaa inaad tukato rasuulka ilaahayow faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh asalaatu salaadu amaamaka horteedaay ahaatay way kaa horeysaayoo weli halkii lagu tukanayay caawa markay noqotay iyo dadkaa carafo kaba imanaya weli maynaan gaadhin oo dee cishaa iyo maqrib baa la israacinaya musdalifona waa lagu tukanayaayo salaadu way kaa horeysaa ama halkii lagu tukanayay way kaaba horeysaa marka maxay tahay rasuulka ilaahay waa kanoo dee xadad baa jiray ama bowlkaasaa jiray waa weysaystay weysadiina salaad kumuu tukan markaa dee arinku wuxuu ahaaba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo dahaaradan weysada daa'imayay uun ee ruuxana way u jidaysan tahay markaa ay weysadu kaba jabtaba haddii uu weysaysto isagoon xataa salaadba kuba tukanayn xadiid baa walan yuxaafida cala lwudu cala alwuduu'i ilaa mu'min ruuxa weyse ilaaliya had iyo goor ilaaliyo weysada waa ruux mu'mina uun taas baaba ah xadiid isagu ku yimi alwudu cala alwuduu'i nuurun calaa nuur isagu waa xadiid daciifa oo weysada weyse korkeed laguma weysaysta kolba weysadii ruuxu cusboonaystaya waa baab kale laakiin ruuxan dee markay weysadu kaba jabtaba dee weysaysanayoo kale kolley fadiila ayaa meeshii jirta rasuulka ilaahina markaa kumuu tukana muu tukanahayne laakiin waa kan oo isagu laba yimi oo dee waa u weysaystay waanu socday haddana halkiibu raaxiladiisii intuu fuulay ayay isaguna uu la fuushanaaye ay kaba dhaqaaqeen falama jaa farakiba waa kan uu fuulay rasuulka ilaahi raaxiladii falama jaaa musalifata markuu musalifo yimi ayuu nasala dhaadhacay fatawada'a uu weysaystay haddana fa asbaqa alwuduua maanta weysadii uu taam yeelay hagaag buu u dhameeyey uu taam yeelay uma uqiimati salaatu salaadii baa la qiima waa salaadii maqrib fa sala almaqrib dee salaaddii maqribi cishaaya iminka waqtigai cishaayina weeye waa la jamcinayaan horta maqribkii buu tukaday uma anaakha oo markaa intuu dhaadhacay uun isagoo raaxiladiisii tu-in rarkiina aan lagaba dhigin ayuu akori iyo wixii saarnaa ayuu rasuulku intuu weysaystay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee dadkii markaa soo gaadhay la socdayna ay saa yeeleen bayayuu dadkii tukiyey maqribkii uma anaakha wuu tu-iyeeyoo kullu insaanin insaan kastaana baciirahu neefkiisii geel ahaa ayuu fii manzili halkii uu degayay ku tukiyey uma uqiimat alcishaau salaadii cishaay baa la aqiimay fasalla salaadii cishaay oo laba ragcadooda walam yusalli ma tukan baynahumaa labadaas salaadood dhexdoodii salaad kaloo raatiba ma sunno uu tukaday ma jirto bal kolley xadiidku waa xadiid dee maxalkiisu aada u dambeeya ama kitaabulxaj hadday tahay jamcinta labada salaadood la jamcinaya iyo bal maalan dee san imika loo tukanaya iyo bal umuuraha kuba tacalluqsane laakiin dee waa rasuulka ilaahay markuu halkaa yimi wuxuu u degdegay salaadii maqrib horta tukashadeediio iyadoon weli rawaaxishi dadka u rarayd ama ay fuushanaayeen aan lana tu-in lagana dhigin wixii dee dusheeda saarnaa ayaa salaadii maqrib rasuulka ilahi isagoo weysadii dhammaynaya u tukaday markaa dabadeed baa intii laga baxay salaadii ayaa horta la tu-iyey raaxde markaa nin kasta neefkiisii geel ahaa ama hal ha noqoto ama lafdigu ku wada dhacayaa baciire dabadeed buu salaadii cisha ay tukiyey wuxuu udhexaysiiyey ma jirto bal wax ka dambeeyo laynoo soo naqliyey ma jirto waana seexday ilaa salaadii subax uu kaba tukanayay maxaa meesha iyada inooguma sugan isbaaqulwudu waa tan rasuulka ilaahi marka dambe uu laba yimi weysadii buu taam yeelay takhfiifkeeduna inta horena waa inooguma sugnayd xadiidkan dee kii horena waynu kuba soo maray meel waxaa iyada halkana inooguma sugan rasuulka ilaahi markii hore u weysaystay haddana waa kan dib u weysaystay oo kale aimada qaarkood baa waxay kaba dhigaan inay tani tahay weysadiisii hore oo uu cusboonaysayeyna waa weyse qabaayo muu sheegin usaama inuu weysadii ka kala tegay ee uu fudaydiyey unbuu yidhi oo aada ugumuu xeel dheeraane laakiin weysadii waa weysaystay waana ugu shubayay iminkana waa kan dib u weysaystay oo bal markaa ay noqoto taa laba yidhaaho ruuxu isagoo hadduu weyse qabay oo aanu weysadaa waxba aanu ku tukan oo mar dambe haddana isagoo salaadiiba gaadhay dib uu weysaysto weysadiisiina uu ku tukado ee wax waa shayga jidaysan ama waa shay bannaan taas in laba yidhaaho waa kolley ixtimaal baa kuba sugan de waa barhkood ay yidhaaheen arrin baana jirto xagga weysada cusboonaysiinteeda dee aimada qaarkood waxay iyagu kuba tagaan marka weyse la cusboonaysiinayo waa weysadii hore markuu shaksigu wax ku tukaday salaad farada barhkood baa yidhaa ee haddii aanu wax salaadoo faradoo ku tukaday jirin cusboonaysiinuu weysadii cusboonaysiiyaa mashruuc ma noqonayso dee weysadiisiibuu iskaba wadanaya isagoo imika weysaystayo aan salaadba ku tukanoo haddana dib ugu noqday oo kale barkoodna waxay yidhaahaan dee waa inuu horta salaad wax lagu magacaabo xataa sunnana haba noqotee uu kuba tukado markaa dabadeed baa tajdiidka weysadu uu u noqonayaa wax jidaysan ee haddii aanu salaadba kuba tukan bal waxa weeye taas barhkood baa yidhaha maya wuxuun hadduu kulaba yimaado sida xataa sujuud tilaawo haba noqotee ama sujuud shukri haba noqotee waa cusboonaysiin karaa bal taas iyadu waa mido waa khilaafkii culimmada iyo goormaa la cusboonaysiinaya rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dee bal imanka halkan waxay noogu sugan laba weyso iskuba dhoweyne laakiin maxaa jira weysadan dambe dee ixtimaal ayaa jira ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haba weysaystee laakiin mudduu soo socday oo waa soo socdee in weysadii xadadba uu dhacay oo nin weysadii hore aanay jirinba taas oo macnaa halkani kuma cadda oo wax dee markaas oo halkana daliilno uma noqonayso in bal bal markaa laba yidhaaho dee isagoo ruux weysaystay oon weysadiisii waxba kulaba iman buu haddana kuma noqonayaayo halkan ixtimaalka in dee xadad jiray ayaaba iman karta dee waanay tan kalena way iman kartaa umuuraha xagga tajdiidkuna waa culimmadii iyo ijtihaadaadkoodii ama araadoodii masalada kuma sugnayde bal waxaan leeyahay halkanuun ixtimaalka jira waaba iyadoo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi weysadiisii hore ay kaba jabtay ama dee neefiya waxyaalahaas oo marka dambena weyse dambe oo dee isagii salaad buu u kacaya usaabuu weysaysa waa ixtimaal inuu tii hore cusboonaysiiyeyna iyadna waa ixtimaal oo labadii dhinacba dee kol hadday ixtimaalayso inta badan dee daliilkii hadduu ixtimaal meeshii kuba imanayo wuxuu noqonayaa wax mujmalo u baahan wax kale iyo dhinac kale wax kaleoo dee fasire in looba helo ee bal waxaan leenahay xagga tajdiidka culimmada araadoodu taas weeye tanna ixtimaalkaasi waa inooba imanaya ama waxyaalaha kale xadiidka ee abwaabtiisii ayuu kuba dambeeya baabu qaslilweji bilyadayni min kharfatin waaxida xadiidkan baan ku darayna wejiga maydhitaankiisii lagu maydho bilyadayni labada gacmood min kharfatin waaxida kharfo keliya oo maxaa ay macnuu yahay tarjamadu ay tahay ruuxu ama dee sidanoo kale qasabadii dee gacanta ha u dhigto ibriiq biyihii ha kagaba shubto si iyaga badnayd weel af bannaan gacantiisii kharfaha ka soo darsanayee intuu gacan keliya marka hore biyaha ku soo qaato haddana laakiin markay wejiga maydhitaankiisii noqotay intuu tii kale u geeyo labadii gacmood lagu wada maydho iyadoo arrintu ay tahay kharfo keliya aan labada gacmood lagu soo wadalagu soo wada qaadan biyihii ee inta gacan lagu soo qaatay tii kale markaas inta loo geeyo wejigii lagu maydho labadii gacmood lagu wada maydho waa xadiidkana sida inooguma iman doonto macnaha tarjamaduna waa taa bal wixii kuba yimi ee halkan ku soo arooreen xdثna محمد بن عبدالرحيم بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ ولنتب ورجاش صحيحه ninka ugu horeeya sheekha bukhaariya waa nin xaafida aada u shahiirayoo saaciqa laqabkaa loo yaqaanay saaciqa xaafid buu ahaa bukhaari marka sheekhadiisa la noqotona waa ragga yaryaraaye da-da kuba dhowaa waxaan filayaa inaanu sagaal sannadood wax ka badani uba dhexayn xagga da-da bukhaari bal geeridii sanad keliya ayuu ka horreeyey oo laba boqol iyo shan iyo kontonkii buu dhintay bukhaari halkuu laba boqol iyo lix iyo kontonkii ka dhinto bal wuxuu noqonayaa min siqaari shuyuukh sidoo xaafidba halkan kaba cabiro in xagga da-dana waxoogaa waa kaba weynaayo isagu toddobaatan jir buu kuba dhintay ninkan kale kaba dambeeya abu salamata alkhusaaci mansuur ibnu salama waa nin isna xaafid ahaa iqana ah dee waa ninkan uu kaba warinaya saaciiqa bukhaari nolol waa ku soo gaadhay waanu la kulmin waayo hadduu dee ay intay isku beled yihiin waaba la kulmi kari lahaayo waxbaa ka warin kari lahaa sababto waa laba boqol iyo tobankii hijraduu dhintay marka idraag waa jiraa ee laakiin kulan la-aan baa jirto sidaa daraaddeed buu waasida ugaba wariyey qolooyin kalena waa qolooyin nooguma soo noqnoqon doona wuxuu yihi markaa ibnu cabaas anahu ibnu cabaas tawada-u can ibni cabaasin weeye cadaa ibnu yasaar baa ka waramaya ibnu cabaas waxaanu yidhi anahu ibnu cabaas cadaaba hadalkii watee tawada-a wuu weysaystay faqasala uu maydhay wejahu wejigiisi waa hadal dee duuduuban oo intuu weysaystay ayaa imika faqasala tafsiil weeye wejigii si u weysaystay baa laynoogu fasiraya wejigiibuu maydhay sababuu wejigii u maydhayna waa tan iyadoo lasii caddeeyo akhada wuxuu qaaday kharfatan waa biyihii dee ag yaalay ee weelkaba kuba jiruu mar darsaday sacabkiisii amata min maain biyaa oo famadmado waa ku luqluqday bihaa qarfadii wasanshaqa waa sandaarsaday macnaa intuu mar iyaguba dee walow wejigay ay kaba mid yihiin haddana lalama maydho waa kuwan dee iyagu waxay leeyihiinba iyaga waa luqluqashada iyo sandaarsiga wax ka baxsan wejiga maydhitaankiisii bay leeyihin waa kuwan kaba horeeya ee intuu mar keliya gacantiisii saamar ugu soo qaaday ayuu qarfadaa keliya ayuu kuna luqluqday kuna sandaarsaday xagga madmadada iyo istinshaaqu ee weyse bilowgeed baan kuba sugannahay ibnu cabaasna rasuulka ilaahay buu inoogaba warramaya laakiin axaadiid kaleto xataa taraajim gaara ayuu uba dhigan doonaa iyadoo qarfo keliya labadoodii laguba jamciyo iyo bal wixii kuba tacalluqsanaa taraajim baa inoo wada dambaysa umuurahan uma akhada wuxuu qaatay kharfatan kharfo min maain biyaa macnaa mar kale ayuu ku laabmay weelkiioo biyihiibuu saa usoo darsaday gacantiisa un fa jacala waa yeelay bihaa waa gacantii haakadaa san haakada ada maxaa inoo fasiraya adaafaha ilaa yadihi lukhraa ilaa yadihi lukhraa ujeedadu fajacala uu yeelayoo biha waa karfadii ama gacantii uu kuba soo qaaday haakadaa saasuu sameeyey si uu sameeyeyna waaba tan tan ay tafsiir u tahay haakadaayo adaafaha wuxuu u geeyey ilaa yadihi lukhraa gacantiisii kaloo macnaa intuu gacan biyii soo darsaday ayuu gacantii kale sidaa ugu geeyey ma u geeyey fakasala bihima waa bilyadayni waa halkii uu tarjamada dhigtee labadii gacmood buu wuxuu ku wada maydhay wejo wejigiisiibuu ku maydhay fakasala bihima hadday barhkiin dhacday fakasala biha waayo ruwaaddu barhkood baa ruwaadda bukhaari saasi dhacday lafdiga maxaan odhanaya fakasala biha ay bilkarfati waa isagoo dee labadii gacmoodna isuga geeyey karfadii wuxuu ku maydhay weja weja weyn laakiin fakasala bihima marka ay tahay waa bilyadayn labadii gacmood oo hadda midunbuu marka hore biyaha kumuu soo wada qaadan mid ahaan buu ku soo qaatay tii kale u geeyey wejigiibuu ku wada maydhay uma akhada wuxuu qaatay karfatan karfo min maayin haddana mar kale ayuu ku laabmo oo gacantii buu soo darsaday biyihii fakasala biha wuxuu ku maydhay karfada yadahu gacantiisii alyumnaa midig waa mar keliyaba uma akhada karfatan haddana wuxuu qaatay karfo ayuu min maain fakasala biha yadahu lyusra gacantiisii bidix buu kuba maydhay uma masaxa bira'sihi madaxiisii ayuu masaxay umuurahan kuma wada joogsanayno waxaynaan uguba joogsanayn hadday masxiga tahay iyo hadday gacmaha tahay umuurahan iyo taraajimtoodii baa waayo iminka markayn intan kaba baxno wuxuu bilaabi doonaa waxyaale muqadimaadba u noqdaa weysadii oo dee sijadii umuuraha saa soo dhexgeli doona waa ku laami doonaayo axaadiidtii weysada ayaa markaa ama ha noqotay rasuulka ilaahay siduu u weysaysan jiray iyo bal isagoo taraajum uba dhiganaya insha allahu tacaala inoo dambaysa ee bal markuu gacantan kusoo qaatay biyihiibuu gacantii bidixna kuba maydha uma masaxa waa masaxay bira'sihi madaxiisii halkan kuma sugna ma gacantiisii ina gacantuu maydhaye qoyaankii unbuu madaxii ku masaxay mise qarfu usoo qaatay waayo muu odhan uma akhada karfatan iyo taas muu odhan imika uma akhada karfatan min maain famasaxa bira'si taa muu odhan lafdigani dee waaba markaas cibaaradu halkan weeye laakiin bal xadiidka iyadoo ay aymo kale la wariyeen oo riwaayo abi daauud oo kale iyo inuu in biyaa soo qaaduu iska daadiyey dabadeedna madaxii kuba masaxay taas baa kuba sugnayd uma masaxa bira'si uma akhada wuxuu qaatay karfatan karfo min maain farasha waa ku daadiyey ku rusheeyey calaa rijlihi lugtiisii alimna midig xataa khasala macnaa waxa way qarfadii uu soo qaatay mar keliya saa uguma uu sii wada dayn ayar aayar buu saa ugu rusheeyey ugu daadiyey ilaa uu lugtii maydhayo maaha in lugta rushayn uu rusheeyey inuu meelo ka booday uu ku kaaftoomay waa tan xataa khasalaya laakiin biyibuu inyar iyar ku shubay weye biyibuu inyar iyar ku shubay ilaa wada gaadhsiiyey uma akhada karfatan ukhraa fakasala biha rijlahu eeg waa tan lugtiisii yacni lusra ayuu kuwa maydhay uma qaala wuxu uhi ibnu cabaas markuu saa sameeyey ayda cada ibnu yasaar iyo ciddii kale la fadhiidayba ay arrinkii arkeen waana atacliim bilficli isagaana ka xoog badan baa nidhi atacliim bilqowle haakada ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yatawada saas baan arkay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo u weysaysanaya oo ah saas uba maydhay waa arrinkaa inuu laba yimi bal dee qolooyinkii kale iyaguna rasuulka ilaahi inoo sifeeyey weysadiisu way inoo dambaysaa axkaamihii kalena way inoo dambeeyaan bal umuurahan imika halkan inooguma suganay iyadoo intaa ay ka basisan yihin bay biidni illaahi tacaala inoo iman doonaan wallahu subxaana wa tacala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك